In ka badan sideed iyo toban arday oo dhammaysay heerka koowaad ee jaamacadda islamarkaana ka aflaxay jaamacadda islaamiya ayaa munaasabadda qalinjebin ah loogu qabtay magaalada Cadaado munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha jaamacadda islaamiya faraceeda cadaado sheekh axmed cabdulaahi cabdi iyo guddoomiyaha guud ee jaamacadda islaamiya maxamed cabdulaahi ayaa ka warbixiyey ardayda qalinjebisay iyo howlaha waxbarasho ee jaamacadda
waa qalinjabiskii koowaad marka cadaado la yidhaahdo waan saaka xafladeeda u fadhinaa oo ay qalin jebiyeen arday dhan sagaal iyo toban arday oo gabdho iyo wiilal ka kooban ayaa ka qalin jebiyey oo dad macallimiin iyo macallimaad wax dhiga
waxay soo saartay mujtamac dad qiimo u leh ayay soo saartay garsooryaal ayay soo saartay xeer ilaaliyaal ayay soo saartay dhaqaalaha dad yaqaan ayay soo saartay maamulka iyo maaraynta dad yaqaan ayay soo saartay tiknolojiyada dad ku fiican ayay soo saartay mujtamacana aad bay u khidmaysay munaasabadda maanta u joogno waa munaasabad qalinjibin ah waxay mudan tahay inaan u hambaliyayno wiilashii gabdhaha noo qalanjibinaya kuwaasoo qiimo fiican ku yeelan doona insha allahu tacaala mujtamacay ku dhex nool yihiin adeegyo fara badanoo wanaagsan usoo gudbi doonaan manhajka jaamacaddan waa manhaj muctadil ah oo wasad ah manhajkii ahlusunna waljamaaca ayay jaamacadda ku shaqaysaa qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibisay waxaan leenaha fursad qaaliya ad hesheen jaamaca islaamiya degmada cadaado iyo magaalooyinka hoostaga waxaan leenaha jaamacadda ka faa'iidaysta garab istaaga wax ku bixiya ilmihiinna keensada horumarkiinaa ku jira horumarka waxaa ku jira degmada iyo dalka galmudug oo dhan ayaa ku jirta jaamacadaha kalena waa sidoo kale u hambalyeelaynaa runtii juhdiga ay bixinayaan iyo kaqaybka qaybgelidda ay ka qaybgelayaan ummaddan si loo horumari lahaa maanta xafladdii koowaad ayay soo saareen dadkana qaybo badan ayaan ka aqaanaa runtii macalimiin iyo macalimaad ay u badan yihiin dadka dadka waxbaraya in la dhiso cilmigooda la dhisana runtii muhiimad gaara ayay sii leedahay marka waxaan leenahay ardayda qalin jabisay waa idinla qaybsanaynaa farxaddiina hambalyo hambalyo sidoo kale macalimiinta ayaan u mahad celinaynaa jaamacaddan oo waqtiga badan geliyey iyo waalidiintii waqtigooda ku bixiyey si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo macali axmed oo runtii rukni weyn ka ah waxbarashada deegaankan
waxaanu marka koowaad ku faraxsannahay maanta inaanu farxadda la qaybsanno aqoon-yahanada maanta ka qalin jabiyey jaamacatu islaamiya faraceeda degmada cadaado waxaan leenahay hambalyo hambalyo waxaanu aad iyo aada ugu faraxsannahay aqoonta maantay maxaahayeen aada u kordhaysa ee deegaankan weliba aqoontii diinigaah maanta jaamacad aan uga baxno cadaada gudaheeda waxay noo leedahay ama dadka deegaanka u leedahay ahmiyad gaara dufcadan ayaa ah dufcadii koowaad ee dhammaysay heerka koowaad ee jaamacadda tan iyo markii la aasaasay jaamacadda islaamiya faraceeda cadaado